فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo hadahan oo kale aad ka maqashaan idaacadda islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah caawa oo ay taariikhda hijiriyada ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha dulqacda sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad toban ruux oo maalintii shalay ay qaaday badda muqdisho wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo dhacdadaas qaarkood oo meedadkooda la helay iyo xog kale ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbi doonnaa taliyaha hay-adda sirdoonka dowladda federaalk oo qayladhaan ka muujiyey dagaalada ay ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ka wadaan gobolka hiiraan sambaloolsh oo ku cataabay in saraakiili hiiraan ka baxsatay ay ku wargeliyeen arrimo khatar ah ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa maxay dowladda federaalka uga dhigan tahay xilligan iyadoo wajahaysa xaalad adag in muqdisho uu ka bilowdo hub urur si ay samaynayaan xubnaha mucaaradka saxafiyiin maantay muqdisho loogu xirxiray maxaad u tebiseen dhoolatuska mucaaradka xiisadihii ugu dambeeyey ee ka taagan magaalada muqdisho ee dhacdadaasi la xidhiirta ayaad barnaamijka caawa sidoo kale ku maqli doontaan beesha tunni qaybteeda degta wilaayada jubbada hoose oo tiro geela ku wareejisay ciidamada shabaabulmujaahidiin munaasabadii geela ay beeshaasi ku wareejinaysay codadkii laga jeediyey ayaad maqli doontaan xubintii faa'iidada caafimaadka ah iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaan barnaamijka ka marnayn waa mar kale iyo dhuuxa
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo axad ah afar labaatanka bishanaad labada kun shan iyo labaatanka aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka ku dhowaad toban ruux ayay badda magaalada muqdisho la tagtay maalintii shalay dadka ay badda qaaday ayaa tiradooda waxaa lagu sheegay sagaal ruux afar ka mid ah meedadkooda ayaa la helay waxaana weli la baadigoobayaa kuwo kale waalidiinta iyo ehelada dhalay dadkii ay badda qaaday ayaa la hadlay warbaahinta
saacab qadaraa dhacday afar wiilaan naga maqan oo walaalkey ku jiro ma fahante saacab qadar ilaahaa dhacday ma fahante mala celi karo qof qof la soo celi karo ma jirto ma fahante tii rabbiyaa sugaynaa saacib walaalkeyga ku jiro afar saac iyo adii labaatan ay qaaday badda shalay subaxii oo jamcihii oo haay sax waay saasay u dhacday saacib walaalkey waxuu jiray adii toban iyo toddoba iyo toban iyo siddeed oo u dhexeeyey sanadka toban iyo siddeedaada u socday anuu xaafadda soo joognay al teleefon liisoo diray oo imaha ciyaalka oo la socdayn ee xeedheeniyo walaalkaa baddaa qaaday saasay u dhacday camal badda imaada camal saasaa u soo fakanay badda saasa u imaanay maama wallaahi maantii raayaa meeshaa nagu hayso ilaa shalay ilaa xalay wiilashaa badda lagu la'yahay waa ilaa haddeerta waa la'nahay ilmaheeni waxaan u baahannahay wax noo soo raadiya dooman meeshaan waxba nooma tarays iska taagnaasheena annaga waa kaa wiilasha adi shalay subaxii subaxii qaade wiil adi siddeed iyo toban jir waa annaga wiilkeeni wiilka naga maqan ilaa adi toban iyo toddobo toban iyo siddeed toban iyo sagaal waa adee u dhexeeyaan waa la qaracma qof aan weel- weelkiisa aan ka qaracmayni maa jiro waxaan qaban karnaa annaga haddeertaan ilaaha noo soo saqiro wax kaloan dheheen ma lahan laa ilaaha illallah maxamed rasuul warhanal badbaadi warhanal badbaadi baddeena annaga uma lihin xorriyad uma lahan wiilashaan oo quusaayaasha way cabsanaayaan ubadkaasaa naga maqan ilaahay subxaana watacaalka inuu noo soo ifiyo ninka la yidhaahdo ishaag wixii nagala gacan qaadan karana aynan kaan gacan qaataan wiilashaas hadda mid eedo baan u ahay waxa kalena waa dad ehelo oo walaalkay ila dhashay yaa dhalay wiilka hadda maqan oo anagu u taaganahay xeebtan dadka kalena dad qaraabada oon kala fogayn waaye ma garatay dadka dhallinyarada isku tiimka ah oo ciyaartooyda ah oo isu soo raacday oo shalay waxna ka badbaadeen waxna baddu ay qaaday oo kamid ah yarkan eedada u ahay kollay dalxiis isku tiimhay ku ahaayeen meeshaan oo sawirro iyo wax inay ku galaan ayay u yimideen hurwaayay ka imaadeen kollay ejashoodaana kollay meeshaan ka qoreed marka hal mid oo kamid a oo ninka la yidhaha kabtankii kooxda eh ayaa saaka saddex saac meydkiisana loo keenay annaga tirsiga xogta aan hayno laba meydkoodii la baxshay iyo saddex nooga maqan waaye midaa warshiga laga soo qabto waa la soo wadayaa saddexna waa raadiin waa kuraad joognaa doomanaa dirnaba hadda maqan ninkaan waa khawaysanaya war joog joog joog aan u dhahay ninkii bow wuu booday mid oo naaqoodyaal iyo ciidaa mid laa jooga asxaabaan nahay waxay dhaheen nin baa meeshaa ku dhacay niyo ciidaayo saxaabo maxaase aawe aawe markay wiilshii meeshay boodeen ninkii waa la waayey marka aniga qofkii waqtigiisa dhammaado koley baddaa way ku dhimanayaan qadri ilaahay eede lix liyado ay qaadado oo wiilish ah halna waxay ay ka qaade meeshaan oo la isbitaalka yaarda meeri oo wiil aadi soddon jir meelaas oo oon qiyaasno waa wiilkaas ilaa intaa cidiisa imaadeen weydinaayan daa wiilkaas macnaa qof oo quusaaya aan rabnaa dheen oo badda macnaa meedkii loo soo bixiyo anaga waa ugurma halii tabarna waa dadaalna qof waa uwaanay kadib meelahaan qofka fiirsanayna ay dhaheen wiilkaas saddex maalin ballaan ma soo bixin madaxuu gacawaaday cidiisii oo sheegayan shalay xoogaha wabadilo u soo bax dawaal waa kasaa khadarta ilaaha dhacda meel oo wareegta mool ah oo ku yaalo isbitaalka yaardameed agtiisa meeshuu ku dhacay meeshaa lagu waayay wiilka shalay meedadkan adkaaday lixa lixdii aad saddex miyaa meelahaas ah oo liido waxaa laga saddex kale waa la waasanaya saddex badda laga helay dhinaca xagge saddex wiilal waa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waahagaag barnaamijka dhow waxa waraysiidaya dhegeystayaal maqlaysaan qeybihiisa hore ayaana ku guda jirnaa qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaa waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay iminkana wararkii ugu dambeeyey dhegaystayaal weerar culus oo xagga cirka ah ayuu saacadihii lasoo dhaafay ruushka ka geystay magaalooyin ku yaala dalka yukrain oo ay caasimadda ka mid tahay hay-adaha dowladeed ee yukrain ayaa caddeeyey in afar iyo toban qof ay ku dhinteen duqeymo uu saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha ruushka ay ka fuliyeen magaalada kiyef ee caasimadda u ah dalka yukrain duqeymahan ayuu ruushka u adeegsaday diyaaradaha daroniska ah iyo sawaariikhda dheereeya oo balastiga ah weerarkan ay fuliyeen diyaaradaha ruushka ayaa imaanaya kadib markii ay ukrain diyaarada darones ah oo siddeed boqol oo xabo ka badan ay ku weerartay ruushka kuna bartilmaameysatay goobo ku yaala gudaha ruushka oo ay caasimadda moscow ka mid tahay ruushka ayaana dhankiisa weerarkaasi kaga falceliyey mid ka mid ah weeraradii ugu xooganaa abid ee uu ka fuliyey gudaha ukrain boqolaal diyaaradood oo dorones ah iyo sawaariikhda balastiga ayuu ruushka ku weeraray habeenkii xalay magaalada kiyef ee caasimadda ukrain wariye aljaziira ugu soo warama kiyef ayaa sheegay in gudaha magaalada uu ka maqlay qaraxyo waaweyn oo ka dhacay xaafadda magaalada iyadoona ay dhawaaqayeen shabakadaha lidiga ku ah diyaaradaha daroniska oo isku dayayey in ay soo ridaan diyaaradaha madaxweynaha yukrain valadimir zelenskai ayaa dhankiisa isaga oo ka hadlayey weeraradan uu ruushka ka fuliyey dalkiisa waxa uu xukuumadda moscow iyo madaxweynaha valadimir putin ku eedeeyey inay carqaladeenayaan heshiis rasmi ah oo xabadjoojin islamarkaana dhex marta labada dhinac geeska kale ciidamada rasmiga ah ee dalka suudaan ayaa dib la wareegay magaalooyin muhiim ah oo ku yaala gobollada daarfuur iyo gardafaan oo labadoodaba ka tirsan dalka suudaan kuwaasu ay horey gacanta ugu hayeen maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ibraahim jaabir oo ah kaaliyaha hogaamiyaha guud ee ciidanka rasmiga ah ee dalka suudaan iyo cabdilfataax al burhaan ayaa warbaahinta u sheegay gelinkii dambe ee maanta in ciidankoodii ay la wareegeen magaalooyin muhiim ah oo ku yaala gobolka daarfuur iyo magaalada aldiibaad iyadana dhacda koonfurta gobolka gardafaan ibraahim jaabir ayaa sheegay in magaalooyinka ay ka saareen maleeshiyaadka addacmu sariic oo muddo haystay islamarkaana ku dhibaateynayay dadkii shacabka ahaa ee magaalada degnaa balse ay hadda dib ugu soo laabteen gacanta xukuumadda lagana saaray maleeshiyaadkii r s f sidoo kale sarkaalkan kaaliyaha u ah al burhaan ayaa ku goodiyey in maleeshiyaadka r s f ee uu ku tilmaamay in ay ka shaqaynayaan masaalixda dowladaha shisheeye iyo duminta dalka suudaan ay ka ciribtiri doonaan dhammaan cirifyada suudaan gaar ahaan gobollada daarfuur iyo gardafaan oo ay qayb ka mid ah ku dambeeyaan horey ayaa maleeshiyaadka gurmadka degdeg ah ee u horkacayo maxamed xamdaan dokhlo looga saaray gobolada sinaar aljaziira iyo alkhartuum sidaba uu sheegay jaabir isagoona goboladaasi tusaale uga soo qaadanaya ayuu yidhi maleeshiyaadka r s f waan ka bixin doonaa dhammaan cirifyada dalkeena ugu dambayntii maamulka yahuudda ayaa weli duqeymaha laayaanka ah ka wada xayndaabka go'doonsan ee khaza iyadoo magaalada khaza ay gudaha u galeen gawaari sida gurmad caafimaad iyo mid raashiin balantuna ay ahayd in maamulka yahuudda joojiyo duqeymaha uu ka geysanayo khaza haddana waxaa qidaaca ka imaanaya warar tilmaamaya in diyaaradaha maamulka yahuudda ay weli duqeymo ka geysanayaan jiidda magaalada khan yunis ee ka tirsan deegaanada dhaca khidaaca ayay wararku sheegayaan inay ku shahiideen saddex caruur ah kadib markii ay diyaaradaha maamulka yahuudda ay duqeeyeen mid ka mid ah guryo halkaasi ku yaalay oo ay carruurtan ku jireen mandiqada biro al nacjaha ee dhacda waqooyiga jiidda ayaa iyadana laga soo sheegayaa in diyaaradaha maamulka yahuudda ay halkaasi ka geysteen duqeyn ay ku shahiideen laba qof oo shacab ah ayna ku dhaawacmeen tiro tobaneeye ka badan oo markii ay duqeyntu dhacday ku sugnaa mandiqada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag maxay dowladda federaalka uga dhigan tahay xilligan iyadoo wajahaysa xaalad adag in muqdisho uu ka bilowdo hub urursi kaasi oo ay sameynayaan xubnaha mucaaradsan dowladda federaalka waxaa magaalada muqdisho maalintii shalay ka dhacay dholotus ballaaran oo ay sameeyeen ragga hoggaanka u haya xisbiyada mucaaradsan dowladda federaalka haddaba wararkii ugu dambeeyey ee qodobkaasi la xiriira waxaa falanqeyn ku sameynaya maxamed daahir calisow aad baad umahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxa ay sheegayaan in magaaladaasi ay ka socdaan kulamo aan loo kala kicin oo ay leeyihiin hogaamiyaasha ugu sareeya mucaaradka dowladda federaalka kulamadan oo lagu balansanaa ayaa shalay dhacay waxaana ku soo biiraya xubno kale oo mucaarad ah kuwaas oo ka imaanaya dalka dibaddiisa dhowaan muqdisho waxaa soo gaaray sidaad og tahay shariif sheekh axmed xasan cali khayre cumar cabdirashiid cali sharma arke kuwaas oo horay xilal kaga soo qabtay dowladda federaalka shariif waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka xasan cali khayre horey ayuu u soo noqday ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharma arke sidoo kale ra-iisul wasaare ayuu soo noqday siyaasiyiintan iyo xubno kale oo dowladda ka mid ah iyo kuwo kale oo dibadda ka jooga ayaa kulan siyaasadeed waxa ay ku yeesheen xarun suufiyadu ay leeyihiin oo ku taala siigaale ee magaalada muqdisho kulankan waxa uu muujinayey cabdisamadow in mucaaradku ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan kala daadsanaanta dowladda federaalka oo ciidamadeeda ay ku soo jabeen furuumaha dagaalka xilli xasan sheekh ay u harsan tahay hal sano oo keliya marka mucaaradku waxa ay taabanayaan dulduleelo badan oo ay leedahay dowladda federaalka iyagoo sheegaya in saddex sano ka hor dagaalkii la qaaday lagu jabay ciidamo badan ay la'deen kuwo kalena ay ka carareen dalka qaarna iyagoo naafa ah ay ku sugan yihiin guryahooda halka oo ay ku dhibaataysan yihiin shariif sheekh axmed oo kale waxa uu horay u sheegay sidaan ognahay in hal guud oo dagaalami karta aysan dowladda federaalku lahayn isagoo si cad u tilmaamay in ciidanku uu burburay mucaaradka dowladda federaalka cabdisamadow waxaa ka mid ah rag aad u yaqaana xeeladaha xasan sheekh maxamuud maadaama uu iyagu ka mid ahaa markii ay ku kacsanaayeen farmaajo iyagoo diidanaa waqti kororsi xilligaasi uu farmaajo ku howlanaa balse aysan u suurtogelin marka waxay aaminsan yihiin mucaaradku in xasan sheekh uu ku howlan yahay doorasho uu ku sheegay qof iyo cod oo lagu diidan yahay qaabka uu wax u wadana waxa ay mucaaradku ku tilmaameen mid aanan soconaynin muqdisho marka cabdisamadow waxaa ka socda dhaqdhaqaaq aad u xooggan oo ay wadaan mucaaradka xubin kasta oo ka tirsan mucaaradka waxaa la sheegayaa in lagu qoray in uu iibiyo qoryaha kuwa darandooriga u dhaca iyo kuwa fudud waxaana falanqeeyaashu ay sheegayaan inaysan ishuri doonin ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa mucaaradka maanta waddooyin badan oo muqdisho ah waxaa lagu arkayey oo lagu soo daabulay laguna soo daadiyey ciidamo badan oo ka tirsan kuwa sirdoonka dowladda federaalka gawaarida ayay aad u baarayaan waxaana ay xirxireen tiro suxufiyiin ah oo ilaa labaatan ku dhow kuwaasi oo ka shaqaynayey warbaahinta magaalada muqdisho saxafiyiinta qaar waxaa la xiray xilli ay waraysanayeen qaar ka mid a dadka muqdisho kuwaasi oo ka falcelinayey dhoolatuska ay shalay sameeyeen mucaaradka qaar ka mid a dadka xataa waxaa la ii sheegay cabdisamadow in la xiray oo xabsiyada ay ku jiraan sharif sheekh axmed oo kale oo hadlay maanta aad buu u cambaariyey arrinkaasi waana uu ka soo horjeestay isagoo sheegay in dowladda federaalku ay caburinayso saxaafadda iyo siyaasiyiinta warar madax bannaan marka waxa ay sheegayaan cabdisamadow in qoryaha ekifo dhisabanko kale aad uu qaali kaga noqday suuqyada hubka lagu iibiyey ee magaalada muqdisho mucaaradka sidoo kale waxay qoranayaan dhalinyaro ay doonayaan inay kula dagaalamaan ciidanka dowladda federaalka badbaado qaran tu ayay ku dhawaaqi doonaan sida wararku ay sheegayaan iyagoo isla gartay in xasan shiiqa ay kaga hortagaan quwad maadaama uu diiday dalabaadkoodii iyo codsigoodii ku aadanaa in uu joojiyo siduu wax u wado ee doorashada qofka iyo codka ah uu ka laabto teedhadana la isugu tago xubno ka tirsan dowladda federaalka ayaa cabdisamada la sheegayaa inay ku soo biireen mucaaradka kuwaas oo hab qabiil kaga soo tegay dowladda federaalka hubka aad buu qaali u noqday muqdisho qaar ka mid a hubkaasi si musuq maasuq ah waxa uu iibsanaya saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo guryaha mucaaradka ayaa lagu kala iibsanayaa sida ay xoguhu tilmaamayaan marka waxaa muuqanaya in gacanka hadal uu dhici doono xilli aan balle isla gaari doonin sida saansaanta laga dareemayo halka sana ee u harsan xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka dhowaan wasaaradda gaashaandhigga waxa uu kula kulmay wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada dowladda federaalka odawaa iyo fiqi waxaana la isla soo hadal qaaday dhaqdhaqaaqa muqdisho ka socda iyo sida loo wajihi karayo dhowlatuskaasi waxa uu ahaa mid ku socday mucaaradka mucaaradku iyaguna dhowlatus kale ayay sameeyeen oo xasan sheekh ka dambeeyey oo waxay isugu tageen sidaan hore usoo sheegayba guri ku yaala siigaale halkaas oo lagu arkaya gawaari aad u badan oo kuwa dagaalka ah iyo ciidan aad u fara badan oo ay leeyihiin mucaaradka sida weyn kaga soo horjeeda xasan sheekh maxamuud siyaasiyiinta mucaaradka ku ah xasan sheekh maxamuud marka loo eego taageero waxa ay ku tiirsan yihiin dalal shisheeye waxaana la tilmaamayaa inay aad ugu xiran yihiin oo ay dhaqaale ka helayaan imaaraadka carabta oo dowladda federaalka ay kala tageen qaar ka mid ah hoggaanka mucaaradka waxaa la sheegayaa in laga soo diray magaalada nairobi ee dalka kenya iyagoo lasoo siiyey lacag aad u adag imaaraadka marka waxay si weyn kaga soo horjeedaan dowladda federaalka iyo turkida siday isugu dhow yihiin maadaama xasan sheekh uu isku dhiibay turkida qandaraasyo badan uu la galay khayraadkii dalkana uu siiyey taa bay marka imaaraadku aad kaga soo horjeedaan waxaana ay marka taageerayaan qaar ka mid ah mucaaradka sida weyn kaga soo horjeeda dowladda federaalka iyagoo ku taageeraya dhaqaalo aad u xoogan maamulada puntland iyo jubbaland oo dowladda federaalka si weyn kaga soo horjeeda hogaamiyaashoodana waxaa la leeyahay waxay ku kulmi doonaan magaalada nairobi ee dalka kenya iyagoo ka heshiin doona khilaafaad horey u dhexeeyey kulankoodana waxaa ka dambeeya oo isku soo riixaya imaaraadka carabta oo labada dhinacba taageero xoog leh siisa imaaraadku marka waxa ay doonayaan inay smideeyaan maamulada puntland iyo jubbaland iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah sidaasina quwad xoog leh looga soo horjeesta dowladda federaalka shisheeyaha ayaa isha ka daawanaya xasan sheekh maxamuudna waxaa ka go-an baa la leeyahay inuu meel mariyo mashruuciisa la xiriira doorasho qof iyo cod kaa oo ay ka go-an tahay inuu hirgeliyo maadaama ay u muuqato in ay tahay waddada keliya ee uu ku soo laaban karo dhowaanna waxaad la socota cabdisamadow waxa uu sameeyey xisbi oo ugu magacdaray xisbiga cadaaladda iyo wadajirka xisbigaasi oo ka mid noqonaya axsaabta la sheegay in ay geli doonaan tartanka doorashooyinka labada kun lix iyo labaatanka xisbiga xasan sheekh ugu magacdaray cadaaladda iyo wadajirka isaga ayaa guddoomiye ka ah isaga ayaana musharax u ah aad baana looga soo horjeestay xisbigaasi marka xaaladda muqdisho iyo dhaqdhaqaaqa ka jira waxay u muuqdaan kuwo mugdi sii gelinaya jiritaanka dowladda federaalka oo waayihii ugu dambeeyey la kulantay jab xoog leh oo ka soo gaaray furumaha dagaalka waxaad la socotaa bilihii ugu dambeeyey ciidanka dowladda federaalka in magaalooyin istaraatiiji ah oo ka tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose lagala wareegay askartoodana ay aad u niyad jabsan yihiin xasan sheekh marka waxa uu wajahayaa laba furan oo kaga imaanaysa mucaaradka iyo xarakada shabeal mujaahidiin lamana oga sida uu ku dhammaysan karayo muddada halka sana ee u hartay xasan sheekh sida uu hadda wax ku wado waxa uu doonayaa inuu dagaal galo waxa uu waayihii ugu dambeeyey isbeddel ku sameeyey hoggaanka ciidanka isagoo faraha u geliyey saraakiil ku heeb ah tusaale ahaan ciidanka haramcad oo kale waxa uu dhiibay nin ka tirsan jufada uu dhashay xasan sheekh sidoo kale saraakiil kale ayaa la bedelay kuwaas oo xasan aad ugu dhow waxaana uu iminka qoranayaa xasan ciidamo kale isagoo aad isku hubaynaya baqaaro badan oo magaalada muqdisho ku yaalana waxaa la tilmaamayaa in hub gaar ah uu xasan halkaa ku keedsaday wixii marka warar dheeraad ah umuurahan kusoo kordha waxaan kusoo gudbin doonaa wararkeena dambe insha allah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag taliyaha hay-adda sirdoonka dowladda federaalka ayaa qayladhaan ka muujiyey dagaalka ay ciidanka xarakada shabaab al mujaahidiin ka wadaan gobolka hiiraan cabdulaahi sambaloolsha oo ah agaasimaha hay-addaasi ayaa wuxuu qiray in xubno badan looga laaya dagaaladii ka dhacaya duleedka magaalada muqokori isagoona xusay in mid ka mid ah saraakiishii ka badbaaday dagaalada ka dhacaya gobolka hiiraan firxadna ku galay magaalada muqdisho uu sheegay in xaaladda ka taagan duleedka muqokori ay tahay mid adag goobo muhiim ahna ay qarka u saaran yihiin inay gacanta ka baxaan sambaloolsha ayaana ku cataabay inaan dagaalka lagu fiirsan sidii uu horeyba ugu cataabay saaxiibkiisa dhanka kalena ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle yuusuf dabageed haddaba waa kan sambaloolshe markii aan imaanayey maalintii isniinta oo aan xamar ka imaanayey aadan ayaa u walwalsanaa waa dareensanaa maalmo adag in la soo maray oo aan luminnay oo dad badan oo qaali nugu ah nimankaasu waxay aaminsan yihiin inay intana xanuujiyaan oo aan u adkaysan wayn inaan difaacyadaan ka baxayn maalmo dhexdaana nin odayahoo meeshaan ka tegay xamar ku arka wuxuu ugu yidhi muqukuri labada maalmoodoo soo socota suu ku taagnaado waa adagta waxaan codsi u soo jeedinayaa inay dadku isoo raaco maantay garabaan u baahanna waa haddii soomaalinimu naga dhexayso waa haddii dawladnimada hadda lahaayo oo intaan oo ummadu ay dhiiggeeda u bixinayso ay naga dhexayso kaasi wuxuu ahaa sambaloolshe taliyaha hay-adda sirdoonka ee dowladda federaalka oo qayladhan ka muujinaya dagaalada ka socda gobolka hiiraan ee ay ku gacan sareeyaan ciidanka xarakada shabaab almujaahidiin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag idaacadda islaamiga alfurqoon ayaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan dhegaystayaal ku guuda jirnaa beesha tunni qaybteeda degta wilaayada jubbada hoose ayaa tira geel ah waxa ay ku wareejisay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin munaasabadii geela lagu wareejinaya waxaa goobjoog ahaa waryaheena maxamed qaasim warbixintan ayuuna inooga diyaariyey munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose ayay beesha tunni mar kale ku muujisay sida ay u garab taagan tahay halganka ka socda soomaaliya ee looga soo horjeedo duulaanka shisheeye ee dalka lagu soo qaaday munaasabadda waxaa goobjoog ahaa odayaal dhaqan oo hogaamiya beelaha soomaaliyeed ee dega gobolka jubbada hoose iyadoo sidoo kale suldaanka guud ee beesha tunni suldaan maxamed cabdilqaadir iyo nabadoonno kale oo matalayay beesha tunni qaybtooda degta jubbada hoose ugu horeyn waxaa munaasabadda geeli wareejinta aheyd ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada beesha tunni qaybtooda degta gobolka jubbada hoose kuwaasoo sheegay inay siddeed neef oo geel ah ay ku wareejiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab anigoo ah magacayga cabdulaahi xaaji bakar waxaan micnaha halkan u imaanay inaan wareejino geel tiradiisu ay dhan tahay siddeed neef siddeedkaas neef lix ay bixiyeen ragga labana ay bixiyeen dumarka siddeedkaas geel waxaan ugu talagalnay walaalaha mujaahidiinta ah ee ribaadka ku jira fulinta hore maanta nicmatul amni waliimaan walistiqraar annagu aan haysano iyaga yacni dhiigooda u daadanaya ayaan u bixinay mar horena waa bixinay haddana waa bixinayna waana sii bixin doonaa insha allahu tacaala walaayada mar walbaba micnaha garabkeeda ayaan taagannahay hiil iyo hooba waxaan leeyahay dadka walaalaheena ah wax bixinaya inaysan micnaha dhihin waxaad bixinaysiin wax oo micnaha yacni oo idinka horeeya maana dhihina maxaa yeelay ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah waxaad baxsatay ilaahay agtiisa ku yaallaa ee geelan quruxda badan maanta aan bixinay oo halkaan taagan horana usoo bixinayn haddana waa bixinaynaa waana sii bixin doonaa mustaqbalka dambe ee qof allaale qofkii geela bixiya ilaahay agtiisa u yaallaa wax macnaha yacni berri maalinta qiyaamaha isaga uu higsanayo waaye insha allahu tacaalaa yaan laga caajisin mar walbaba macnaha sidaa inaan u bixino diyaar inuu u ahaano wabillahi towfiiq بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أنيقو أه نبضون إبراهيم عمر باش توني قارهان باش دافرات وحنا هلكنا أنسكون مد إن أنكو ريجنو ولاية إسلامية جبضة هوسي جيلة أه جيلة هسو تريديسنا أي تهي سديد نيف تاسو أو أي اسكسو تلقلين باش توني ولا لها iyo gabdhaha waxba aan kala soo harin geelaasoo oo lix neef ah lixdii oo bixiyeen ragga laba oo laga helay gabdhaha walaalaha muslimaadka oo beesha tuni ah wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa xusid mudan in xoolaha nool ee beesha tunni ku wareejisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee qayb ka mid ah soo aruuriyeen haweenka kasoo jeeda beesha kuwaasoo iyaguna sheegay inay garab taagan yihiin ciidamada mujaahidiinta anigoo ah xaabaladan oo ka tirsan belweynta tunni halkan waxaan ka dhiibnay siddeed neef oo geel ah laba neef waxaa dhiibnay gabdhaheenna haweenka lix neefna waxaa dhiibay raggeenna ayaa halkaan dhiibay waxaan ku wareejinaynaa walaalaheenna mujaahidiinta meel walba oo joogaan ilaahay ha ku badbaadiyo ayaan leennahay suldaankeenna maxamed cabdiqaadir isagana waxaan leennahay khayr allaha siiyo suldaan maxamed cabdiqaadir suldaanka guud ee beesha tunne ayaa dhankiisa ka hadlay wuxuuna sheegay in xoolahan ay ugu talagaleen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee jooga furimaha beeshana ay garab taagan tahay halganka ka socda dalka alxamdulilaah ilaah baa mahadsan mahad bilowi dhammaad baan lahayn allihiina siiyey nimcooyin tiro badan oo aan halkan ku soo koobi karin oo ay ugu weyn tahay nimcatulislaam walyimaan nimcatuljihaad nimcatusixa nimcatulfiraaqa ilaahay wuxuu leeyahay nimcooyinkayga ma tirin kartaan wa in tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuuha ma hadda alle kadib waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay oo walaayada jubbada hoose meel walba nooga timid hadday ahaan lahaayeen nuqubada waxaan leenahay jazaakumullaahu khayr hadday ahaan lahayn culimmada waxaan leenahay jazaakumullaahu khayr miisaankiin xasanaad allah idiin saaro waxaan kaloo halkan uga mahadcelinaynaa walaayada jubbada hoose waxaan halkan uga mahadcelinayaa haweenka beelweynta tunni ee jubbada hoose oo xaqiiqdii isxilqaantay waxaan kaloon halkan uga mahadcelinaynaa dhammaan beelweynta tunni gaar ahaan reer jubbada hoose oo xaqiiqdii isxilqaamay oo ku garab istaagaya mujaahidiinta inay hili hoobba ay la garab taagnaadaan oo ballamihii ay qaadi jireen maanta ay u taagan yihiin inay wax ka fuliyaan xafladdan maanta aan u joogno oo taariikhdu ay tahay lix iyo labaatanka bisha dulqacda kun afar boqol afartan iyo lix hijri waxaan u joognaa gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame maanta xafladdaas waxaan ku wareejin rabnaa siddeed neef oo geel ah oo aan ugu talagalnay mujaahidiinta oo ay igu soo wareejiyeen nabadoonnada beelweynta tunni ee gaar ahaan jubbada hoose iyagoo isxilqaamay oo iska soo aruuriyey xafladdaas ayaan u fadhinaa rag iyo dumarba geelaas wuxuu ka kooban yahay siddeed neef oo geela geelaas lix neef waxaa bixiyey ragga laba neefna waxaa bixiyey gabdhaha xaqiiqdii jihaadka waa u jeedaan rag iyo dumar looma kala harin xafladdan xaqiiqdii waxay ku soo beegantay iyadoo murtadiintii ay jabeen oo dhabarka ay jeediyeen oo maanta la leeyahay nin kastoo murtad uu hadlo wuxuu leeyahay muqdisho gacan kuma jirto waxaan rajaynaynaa sida ay saadaalinaya inay noo noqoto oo ilaahay uu soomaaliya dhan iyo bariga afrika oo dhan gacanta uu noo soo geliyo waxaan ku wareejinayaa waaliga gobolka jubbada hoose sheekh axmed abuyuunis isagana waxaan ka rajaynayaa in meeshii loogu talagalay mujaahidiinta furinta ku jira ayaan ugu talagalnay inuu isagana naga gaarsiiyo intaasaan annagana isagan ugu wareejinaynaa anigoo igu soo wareejiyeen nabadoonnada anoo ah suldaanka guud ee beesha tunni suldaan maxamed cabdulqaadir cabdiraxmaan anigana waxaan ku wareejiyey sheekh abuyuunis waa ka guddoomay qabiilka waxaana ku wareejiyey sheekh abuyuunis haddii ilaaha yidhaahdo sidaan horeba u sheegay isagaana gaarsiin doona meeshii loogu talagalay tunnida jubbada hoosaa bixisay rag iyo dumarba waxaan leenahay miisaankooda xasanaadka allah u saaro meesha ay ka soo bixeen wax badanoo barakale allaha geliyo gaaladan allaha ku jebiyo mujaahidiinta allah u gargaaro aaran aafa aan lahayn allahana siiyo mandhar baraka qob allahana siiyo kulanka allah nagu cafiyo khaatimad allah noo hagaajiyo camalkeennan ikhlaas allah nooga dhigo camalkeen ikhlaas allah nooga dhigo khaatimadeennana shahaadiyo tawxiid allah noogu khatimo وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed oo ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada hoose ayaa isagoo wakiil ka ah waaliga gobolka sheekh axmed abu yuunis wuxuu beesha tunni kala wareegay siddeed neef oo geel ah isagoona tilmaamay inay ku simi doonaan dadka loogu talagalay الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الله سبحانه وتعالى أيا إسكالي مهضة مانتت ماذا لسوكو بكرين allah inagu kulmiyey xafladan qiimaha badan ee lagu adeegayo kitaabka alle difaaciisa mahad alle kadib waxaan u mahadnaqaynaa wilaayadeenna jubba suflaa ee inta kadib walaalayaal waxaynu joognaa munaasabad ay walaalaha beesha tunni gaar ahaan jubbada hoose ay ku wareejinayaan geel hadiyada oo ay ugu talagaleen libaaxyada tawxiidka ee beeshu waxay ku soo wareejisay geelaas aad arkaysaan xerada ah ee sideedda ah waaliga beeshu waxay ku soo wareejisay waaliga jubbada hoose sheekh axmed abi yoonis waaligiina annaga ayuuna soo wakiishay inaan deeqdaas hadiyadaas loogu talagalay geesiyaasha tawxiidka wiilasha difaacaya kitaabka alle iyo muslimiinta iyo dalkooda iyo dadkoodaba aan wakiil uga noqonno waxaan si buuxda oo farxadi ku jirto oo rarayn ku jirto ugaala wareegnay suldaanka dalweynta tunni suldaan maxamed cabdiqaadir cabdiraxmaan xafidahullah iyo guud ahaan beeshaba waxaana ciidamka ilaahay la gaadhsiin doonaa meeshii loogu talagalay ee ilaahay ha barakeeyo beesha waad maqlayseen wanaaggeeda iyo khayrkeeda iyo siday uga qayb qaadanayso difaaca diinta iyo ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed dalkeeda iyo dadkeeda qofka wax bixiya oo diin ilaahay ku bixiya waxay muujinaysaa iimaankiisa iyo wanaaggiisa iyo diin jacaylkiisa iyo difaaca diinta maaragtay sida uu diyaarka ugu yahay waana geesinimo iyo sharaf iyo wanaag qofka muslimkaa inuu ku bixiyo diin alle xoolihiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam nin saxaabi ah ayaa wuxuu u keenay allaahu akbar allaahu akbar ayaa wuxuu u keenay isagoo hogaaminaya neef geela neef geela uu hogaaminayo ayuu u keenay uu yidhi rasuul allahu neefkan iga qabo diinta allah lagu difaaco jihaadka maartayay ha loogu kaalmaysto nebigu wuxuu ku yidhi maalinka yowmalqiyaamaha toddoba boqol oo geel ah oo xadhkahoodii wata ayuu ilaahay kugu abaalmarin doonaa allaahu akbar allaahu akbar waxaan leenahay marka waadna og tihiinoo diinta waynu naqaanaaye inta badan maalka iyo nafta ilaahay wuxuu hormarinayaa maalka maxaa yeelay haddii maal la helo inta badan naftana waa la helaa marka iyadoon ognahay beeshu wiilashoodii iyo odayaashoodii iyo raggoodii difaaca diinta alle inay ku jiraan oy dagaalamayaan ayay maantana kaalinta koowaad baan dhihi karnaa runtii ayay ka galeen maaragtayay difaaca diinta oo maal lagu difaacayo waxaana farax gelinaysa oo maaragtayay maaragtayay aan naga ilmaysiinaysaa inay gabdhihii tunni iyagoo oo walba jihaadka ku jiray oo naf iyo maalba bixin jiray gabdhuhu ma aha yacni buskudka iyo caagagii iyo sax laakiin wiilasha dagaal ku jira yaa dhalay yaa diray wiilasha soo wiilashoodii iyo raggoodii iyo walaalahoodii iyo ma aha gabdhuhu horayna nafba way u dhiibeen maalkii oo geeli ugu dambeeyeyna maantay bixiyeen walaalaheen xoolaha ay bixiyeen oo gabdhihii iyo wiil ragba ay bixiyeen aan ku dayanno sidaa darteed waxaan leenahay ilaahay maaragtay ha barakeeyo beesha suldaankooda allah barakeeyo nabadannadooda allah barakeeyo wabilahi towfiiq salaamu calaykum wraxmat ullahi tacala wabarakaatu
حمدا يا ربا أكرمنا بالجود بغير استثناء أعطانا ما نرجو حقا بشفاء beesha tuni waxay ka mid tahay beelaha soomaaliyeed ee dega walaayaadka islaamiga ah horey waxay beesha tuni qaybtooda degta walaayaadka shabeellada hoose iyo jubbada dhexe ay geel iyo agabyo kale oo muhiim ah ku wareejisay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddana waxaa ku biray beesha qaybtooda degta jubbada hoose qabaa'ilka soomaaliyeed ayaa hiil iyo hooba la garab taagan halganka jihaadiga ah ee ka socda dalka kaasoo ay hogaaminayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab loogana soo horjeedo ciidamada shisheeye ee dalkayna kusoo duulay
بشفاء من خير عطاء فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiiyada ayaan dhegaystayaal soo gaarnay markaa waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka doctor maslax caawo waxa uu xubintani uga hadlayaa ukunta
البسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد xalaqadeena caaw waxaan ku qaadanaynaa ukunta ee ukunta waxay ka mid tahay cuntooyinka hodanka ku ah borotiinada faraha badan faytamiinada iyo curayaasha nafaqo ee muhiimka u ah caafimaadka jirka baniaadamka gaar ahaan marka subaxda hore qura ahaan loo cuno ee cilmi baarisho cusub oo lagu sameeyey ayaa lagu ogaaday in quraacda oo ukunta ku jirta ay leedahay faa'iidooyin ah inay yarayso baahida badan ee cuntada qofka u qabo maalinkii gaar ahaan dareenka baahiyeed ee sonkorta iyo cuntada dufanka leh uu qofka dareemayo ee faytamiinada ku jira iyo macdinta iyo brotiinada aad bay u tiro badan yihiin ukunta ku jirta ee waxaa ka mid ah xagga faytamiinada vitamin a vitamin d vitamin b two b twelve folate biotin pantothenic acid colin iyo maado la yiraahdo oo taageerta ee shaqada maskaxda iyo beerka xagga macdinta waxaa ku jira phosphorus iodine selenium ee sidoo kale xagga brotiinada waxaa ku jira ukunta brotiino tiro badan oo jirka baniaadamka faa'iidooyin badan u leh xalaqadan marka ukunta ayaan si fiican ugu qaada dhigi doonaa faa'iidooyinka tirada badan ee laga helo awgeed ee ukunta oo ka mid ah cuntooyinka aadka loogu helo dhulkeena soomaalida qiimaheedana ay iska macquul tahay ee faa'iidooyinka marka waxaa ugu horeeya lambarka koowaad ee koritaanka maskaxda ukunta qaybteeda fadhiga ee midabka huruudda leh ayaa ah cuntooyinka kuwooda ugu badan ee laga helo curayaasha nafaqo ee caafimaadka u fiican waxaa laga helaa isku dhiska maadada colin la yidhaahdo oo difaacda maskaxda iyo beerkana caawisa oo jirka ka yaraysa nabarowga iyo qandhada islamarkaasna wanaajisa shaqada neerfayaasha islamarkaasna caawisa koritaanka iyo kor u kaca maskaxda labo waxay si gaara ugu fiican tahay dumarka uurka leh ee waxaa lagula taliyaa inay ukunta cunaan xilliga uurka iyo xilliyada kale intaba sababtoo ah brotiinada tirada badan ee ku jira awgood ukunta waxaa laga helaa brotiinka noocyadeeda ugu tayada badan ee uguna fiican waxaa kale oo ku jira maadooyinka jirka ka saara sunta cuntadana ka samaysan saddex ukunta waxay ka mid tahay cuntooyinka tirada yar ee laga helo vitamin d sidaa awgeed haddii aad tahay dadka ay jirkoodu qoraxda ku filan aysan helin waxaa caafimaadkaaga muhiim u ah marka inaad cunto ukunta si jirkaagu u helo vitamin d waxaa husid mudan in xabadda ee ukunta ah ee jirku uu ka heli karo baahi badan oo vitamin d ee maalinkaasuu qofka cunay xabadda ukunta oo si fiican loo kariyey waxa uu jirku ka helaa lix garaam oo brotiin ah maalinkii waxa ayna ku filan tahay inay daboosho boqolkiiba afar iyo toban baahidii brotiinka ay u qabtay haweeneyda uurka leh maalintii ee u baahneyd maalintii oo dhan iyo boqolkiiba kow iyo toban baahidii brotiin ee qofka ragga ah oo u qabay maalinkii inuu cuno ayaa laga helayaa ukunta afar xakamaynta miisaanka ee ukunta ee lagu darsado cuntooyinka ee qofka waxay si weyn u caawisaa inuu miisaanku xakameeyo sababtoo ah waa brotiin ee ukunta ku jirta oo sababta in qofka uu dhergo maalinkii hadduu cuno hal xabo ama laba xabo ukunah taasina ay sababto inaanu qofka cunto badan oo kale cunin maalinkii oo dhan inuu intaas ku joogo waxaa kaloo ay ukunta jirka ka yaraysaa kalooriyada ama tamarta waxaa macaanka loo yaqaano oo la dagaalankooda muhiim u yahay dhimista miisaanka shan ee marka laga hadlayo miisaan dhimista ee si gaar ah waxaa loogula talinaa dadka doonaya miisaankooda inay dhimaan inay ukuntaa isku ilaaliyaan sababtoo waxay ka helayaan vaytamiinkii iyo macdintii intii yareed ay u baahnaayeen oo jirkooda ay ku celin lahaayeen ayay ka helayaan halka cuntooyinka kaleoo tirada badanna ay iska daynayaan ukunta oo la cunaa waxay jirka u soo celisaa brotiinka uu u baahan yahay maalinkii waxayna dib u dhis iyo dib u wanaajin ku samaysaa unugyada murqyada sidaa awgeed aad ayay ugu fiican tahay qofka jimicsiga joogtada ah samaynaya inuu maalin kasta uu cuno hal xabo ukuna shan ee kansarka ayay la dagaalantaa ukunta ee sababtoo ah faytamiinada ku jira awgood oo a iyo k iyo d ee waxayna caafimaad ahaan ay u dhigan tahay in faytamiinadaas oo jirka in ku filan ay helaan ay tahay difaaca ugu fiican ee jirka isaga caabin karo kansarka iyo waxyaalaha la midka lix ukunta waxay u fiican tahay aragga sababtoo ah waxaa ku jira maadooyinka zintantin iyo luitiin oo labaduba aragga ka ilaaliya hoos u dhaca iyo dhaawaca gabowga u keeni kara qofka da'da ah ee toddobo ukunta waxay xoojisaa lafaha sababtoo ah waxaa ku jiraan dhahnay vitamin d oo ka samaysan calcium iyo potassium iyo mineralska macdinta ku jirta kuwaas oo muhiim u ah dhiska lafaha aadamaha qiyaasta laga qaadan karo ukunta runtii ukunta waxaa laga isticmaali karaa maalintii hal xabo ukunta isticmaalkeedu waxa uu ku fiican yahay in aan laga badin saddex toddobaad inay meel taalo kadib marka la soo saaro ama ay digaagadu ay dhasho iyada oo weliba ay shardi tahay meesha lagu haynayo inay tahay meel habboon ee heerkulkeedu uu degan yahay aysan u keeni karin ukuntaas inay dhasho ama ay samaysanto unug waxaa intaas dheer in heerkulka caadiga ah uu noqon karo ee qolka gudihiisa uu awood u leeyahay inuu bedelo ama bisleeyo ukunta ee waxaa la ogaaday ee ukunta isticmaalkeeda inuu u fiican yahay cudurrada ku dhaca qulqulka dhiigga ee sida strooga dhiig furanka maskaxda iyo xataa xunuunada ku dhaca ee wadnaha iyo xididada dhiigga qaada ayaa la ogaaday sidaas daraaddeed marka aad bay ugu fiican tahay dadka ka xanuunsan ee qulqulka dhiigga ama waxa loo yaqaano cardiovascular diseaseska cabsida badan ay ka qabaan ayay ka daaweysaa insha allahu tacaala ee dhanka waxyeelada waxaa muhiim ah in ukunta marka la sameynayo aad looga ilaaliyo in cusbada lagu daro ee waxaa intaa dheer dadka xasaasiyadda qaba ee iyadana ukunta way u daran tahay ee walow dadka qaar ay isticmaali karaan aysan wax badan u dhimin hase ahaatee dadka xasaasiyadda qaba waxaa lagula talinayaa inay iska yareeyaan isticmaalkeeda sababtoo ah brotiin badan ayaa ku jira islamarkiiba qofka xasaasiyadda qaba way ku soo kacaysaa aad iyo aad ay ugu daran tahay wax kaloo dhibaato ahna ma lahan aad iyo aad ayaa umahadsantihin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada mahadi oo dhan alla oo inoo suurageliya barnaamijka ayay u sugnaatay kadib wariyaashii barnaamijka tabintiisa iyo farsamadiisa nagala qayb qaatay dhegaystayaal idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodkiina kan mid la mid ah inta aynu dib ugu kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa fii ammaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي